بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caalamul yowm qodobada maanta oo arbaco ah taariikhduna ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha barakeysan ee ramadaan sannada kun afar boqol toddoba afartan hijri aad barnaamijka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka u dhexeeya yuhuudda mareykanka iyo iiraan ee ka socda bariga dhexe oo sii la xaadsaday maamulka yuhuudda oo ku dhawaaqay inay dileen mid ka mid a wasiirada dowladda iiraan sahaynada oo xalay la kulmay mid ka mid a weeraradii ugu xuma tan iyo markii uu bilowda dagaalka muxuu yahay qorshaha qarsoodigaha ay sahaynadu dejisay si ay u ugaarsato madaxda sare ee iiraan muxuuse xukuumadda talaabiib uga dhigan yahay dilkii cali larijani saameyn intaleeg ayuu gudaha siyaasadda mareykanka ku dhex yeeshay dagaalkan bariga dhexe ka howlcaya qodobadaasi sidoo kale xalqada siddeed iyo tobnaad ee taxanaha asiira nebawiyah duruusun oo cibar ayaad maqli doontaan ee mar kale waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka caalamul yowm
التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها waa hagaag qodobka ugu horeeya aan barnaamijka maanta ku daafurayna waxa uu noqonayaa dagaalka iiraan ayaa galay maalinkii sagaali tobanaad oo xiriir ah iyadoo weli ay gantaalada isu adeegsanayaan dhinacyada ishaya ee yahuudda iyo mareykanka oo wada jira iyo dhanka kale dowladda iiraan waxaa dhankiisa wasiirka difaaca ee maamulka yahuudda uu ku dhawaaqay inay ikhtiyaaleen wasiirka istikhbaaraadka ee dowladda iiraan ismaaciil khadiib kadib duqeyn ay fuliyeen wararka ka imaanaya mandiqada loo bixiya bariga dhexe ayaa sheegaya in weerarada duqeymaha ay isweydaarsanayaan iiraan iyo maamulka yuhuudda ay sii xoogeysteen waxaana lasoo sheegaya burbur iyo khasaare kala duwan oo ay dhaliyeen duqeymihii u dambeeyey ay isdhaafsadeen labada dhinac iiraan waxay weeraro xoogan ku beegsatay baro kala duwan iyo deegaano qayb ka ah dholalka ay ixtilaalaan yahuudda iyadoona habeenkii xalay lagu tilmaamay habeen aada u adag oo soo maray kayaanka sahaynada uuna la kulmay weeraro xoogan oo dhaliyey khasaare kala duwan waxaa sidoo kale si aan kala joogsi lahayn u dhawaaqayey codadka bixiya digniinaha ee dadka ku haga godadka laga galo duqeymaha iyo gintaalada duqeymihii u dambeeyey ee iiraan ay ku beegsatay deegaanada ay haystaan yahuudda waxaa ka mid ah weerar ay ciidamada iiraan ku qaadeen deegaanka ramadgaan oo dhaca koonfurta tal abiib kaas oo inta la hubo lagu dilay laba ruux oo yahuud ah halka tiro kalena lagu dhaawacay sidoo kale waxaa burbur xoogan laga soo calaamadeeyey deegaanka xooloon oo isna ka mid ah deegaanada ay xoogga ku joogaan yahuudda kadib markii iiraan ay halkaas ka geysatay duqeymo culus waxaana dhacdadan ay timid waxay ka dambeeyey markii diyaaradaha yuhuudda ay duqeymo ku diileen laba ka mid a saraakiisha ugu sarreysa militariga dowladda iiraan oo uu ka mid yahay cali larijani dhankooda ciidamada yuhuudda waxa ay weeraradan kaga falceliyeen duqeymo ka kala dhacay magaalooyinka bayruut iyo tehraan oo ah caasimadaha lubnaan iyo iiraan saacado ka hor waxaa la beehiyey muuqaalo toosa oo muujinaya weerar ay ciidanka yuhuudda ku qaadeen dhismo weyn oo ku yaal deegaanka bashuura ee bartamaha magaalada bayruut ee caasimadda lubnaan weerarkan waxa uu sababay in gebi ahaanba uu burburo dhulkana lala simo dhismaha la beegsaday iyadoona la arkayay uura madow oo cirkaas kusii shareeray kadib duqeynta culus ee ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka dhanka kale waxaa saacadihii lasoo dhaafay iiraan ay weerar ku qaaday dhowr dal oo ka mid ah waddamada khaliijka waxaa dhankooda dowladaha sacuudiga qatar imaaraadka iyo kuweed war ka soo baxa ay ku sheegeen in ciidamadooda ay ka hortageen weeraro gantaalo ah iyo diyaarado kuwa isqarxiya ee daraniska kuwaasoo laga soo tuura dhanka iiraan isla arrimaha bariga dhexe ayaan ku guda jirnaaye muxuu yahay qorshaha qarsoodigaha ay sahaynadu dejisay si ay u ugaarsato madaxda sare ee dowladda iiraan muxuuse xukuumadda talabiib uga dhigan yahay dilka cali larijani haddaba umuurahan waxaan soo dhaweynayaa walaalkeen ilaas cabdulaahi oo sida uula socday oo inoo falanqeynaya bismillaah xaaris aad baad u mahadsan tahay marka laga soo tago xiisadda bariga dhexe oo sagaal iyo toban maalmood sii socota iyo duqeymaha xoogan ee ay dhinacyada isdhaafsanayaan waxaan maqdacan codka ah kaga jawaabi doonaa ilaa saddex su-aalood oo midda ugu horeysa ay tahay muxuu yahay qorshaha qarsoodida ah ee ay sahaynada dejisay si ay u gaarto madaxda sare ee iiraan muxuuse xukuumadda talaabiib uga dhigan yahay dilkii cali larijani labadan su-aalood ee israacsan waxaa ka jawaabaysa warbixin uu daabacay wargeeska wall street journal waxay warbixintan bannaanka keentay qorshe ay sahaynadu dejiyeen ka hor inta aysan iyaga iyo mareykanka dagaalka ku qaadin iiraan kaasoo nuxurkiisu uu yahay sida tan midda ugu horeysa waa beegsiga hoggaanka sare ee iiraan waxay warbixintu leedahay israa'il waxay dejisay liis magacyo ah oo badan kuwaas oo ay ku jiraan mas-uuliyiinta ugu sarsareysa ee dhinaca amniga iyo milatariga iiraan ujeedaduna waa in halhal loo khaarijiyo si nidaamka uu u noqdo mid si deg deg ah ku burbura dhexdiisuna ay ka bilaabatay jahwareer iyo cabsi xoogan midda labaad waa xaqiijinta ahdaaf waaweyn sida in la khaarijiyo murshidka ugu sarreeya taasina waa ay dhacday ayay warbixintu leedahay guusha kale ee ugu weyn ee sirdoonka maamulka gumeystaha yuhuudda ee muusaad uu xaqiijiyey ayay warbixintu tiri waa dilkii maalinnimadii shalay ay u geysteen cali larijani oo ahaa xoghayyihii golaha amniga qaranka iiraan waxay xogtu caddeynaysaa in dilka laarajani uu sahaynada uga dhigan yahay guul si aad ah u weyn marka laga soo tago dilkii ay u geysteen aayatullaahi cali khamani qodobka saddexaad waa wiiqidda amniga gudaha waxay warbixintu leedahay tani waxay ka mid ahayd qorshayaashii ay sahaynadu dejiyeen ka hor dagaalka qodobka ugu dambeeya waa cadaadis iyo burburin lagu sameeyo nidaamka ilaalada kacaanka iiraan waxaa wall street journal leeyahay ujeedada fog ee israa'il ma ahan oo keliya mid militari iyo in iiraan ay jaanibkaas ka burburiso balse waa in tehraan ay gebi ahaanba burburtaa islamarkaana uu jilbaha dhulka ku dhufsadaa nidaamka ilaalada kacaanka iiraan ee taagnaa tan iyo sanadii kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo sagaalkii su-aasha xigta waa saameyn intee la eg ayuu gudaha siyaasadda maraykanka ku yeeshay dagaalkan bariga dhexe ka holcaya tan iyo bishii lasoo dhaafay siddeed iyo labaatankeedii xaaradka warbixinada soo baxaya waxa ay si cad u muujinayaan saameyn qaraar in siyaasadda maraykanka uu ka dhexdhaliyey dagaalka waqti xaadirkan ka holcaya dhulka loo bixiya bariga dhexe waxaa xilka saacadihii lasoo dhaafay ka tegay joy kaynti oo ahaa agaasimaha xarunta waxay ugu yeeraan la dagaalanka argagixisada ninkan ayaa saameyn xoogan waxa uu ka dhaliyey miisaska siyaasadda caalamka afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay kadib markii uu ku dhawaaqay in si buuxda uu isku casilay isagoo iscasilaadiisanna u sababeeyey in donald trump uu maraykanka lugaha u geliyey dagaal aanan wax dani ah ugu jirin islamarkaana ay ku weynayaan malaayiin dollar iyo askari amerikaan ah qodobada ugu waaweyn oo uu joy kenti ka dhawaajiyey waxaa ka mid ah in aysan ka mas-uuliyiinta maraykan ahaan aqbali karin dameer xumada uu ku dhaqaaqayo donald trump iyo in xukuumadda washington uu lugaha u geliyey inta uu xilka joogay waqti xaadirkan xiisado fara badan oo khasaare mooye aysan faa'iido ka soo gaarin waxauu sidoo kale ninkan ka dhawaajiyey in maraykanka waqti xaadirkan uu qabaan u noqday sirdoonka maamulka gumeystaha yuhuudda iyo kooxo kale oo uu ugu yeeray in danahooda ay ka shaqaynayaan waxauu ninkan sidoo kale tooshka ku ifiyey in iiraan markii hore ay saameyn xoogan aysan ku lahayn amniga maraykanka iyo saldhigyadiisa bariga dhexe balse tallaabo trump uu qaaday ay sababtay waqti xaadirkan in dhammaan ay ololaan saldhigyadii khaliijka ay xukuumadda washington ku lahayd islamarkaana caalamka dhaqaalihiisa uu ku yimaado burbur dhaqaale oo la saadaalinaya haddii uu sii socdo in uu noqon doono midkii taariikhda ugu xumaa abid tanina xaaritow waxa ay muujinaysaa saameynta xooggan ee uu dagaalkan ka dhaliyey gudaha hay-adaha sirdoon iyo amni ee maraykanka waxaana daqiiqad weliba trump soo gaaraysa fariin ay madaxda ameerikaanka u soo dirayaan iyagoo u sheegaya in dagaalkan uu si uun ku soo afmeero si xaaladda maraykanka iyo tan caalamkuba ay ugu soo laabato sideedii hore su-aasha saddexaad waxayna leedahay maxay tahay saameynta rasmiga ah ee dilalka qorsheysan ee madaxda ay ku yeelan karto qaabdhismeedka iyo xasiloonida nidaamka iiraan warbixinadu waxay isbarbardhig ku sameynayaan marka qodobkan laga hadlayo dilalkii horey iiraan uga dhici jiray iyo kuwa waqti xaadirkan dhacaya iyadoo waqti xaadirkan isbeddel uu soo muuqanayo noqdooyinka ugu muhiimsan haddii aan fiirino kow waxaa la leeyahay burburka kalsoonida gudaha dilalka isdabajooga ah ee ay la kulmayaan madaxda sare ee iiraan waxay burburin kartaa islamarkaana shaki xoogan iyo cabsi ay dhex dhigi kartaa hoggaanka sare ee iiraan waxaana bilaaban karta iska shakin iyo in la isweydiiyo cidda xogta bixinaysa taasina waxa ay wiiqaysaa wada shaqaynta hay-adaha kala duwan ee dowladda noqdada labaad waa daciifin ku timaada safka labaad ee hogaamiyaasha la saadaalin kara mar weliba in badiil ay u noqon karaan in haddii madax sare la dilo waxay warbixinadu leeyihiin iiraan markii hore waxay caan ku ahayd in si deg deg ah ay u soo magacaawdo hogaamiye kale marka la dilo hogaamiye sare waxaana tusaale loo soo qaadanayaa beddelkii deg dega ahaa ee lagu sameeyey qaasim suleymaani markii la dilay sannaddii laba kun iyo labaatan balse waxaa hadda lagu waramayaa in gaabis xoogan dhankaas uu kaga yimid dowladda iiraan taasina ay tahay fariin muujinaysa in tehraan ay si tartiib tartiib ah ku weysay sannadihii lasoo dhaafay hogaamiyaal fara badan curyaaminta go-aan gaarista waa qodob kale isagana oo muhiim ah waxayna warbixinadu leeyihiin marka ay hogaamiyaashu ku mashquulaan badbaadinta naftooda waxaa yaraanaysa in wakhti ay geliyaan qorsheynta arrimaha milatari iyo maamulka dalka tanina waxay keenaysaa in go'aanada muhiimka ah uu ku yimaado dibudhac xooggan noqdada ugu dambeysa waa kicinta shacabka xaaris oo falanqeynadii ugu dambeeyey waxa ay diiradda saarayeen in daciifin dhanka hogaanka ah lagu sameeyo dowladda iiraan islamarkaana amnigeeda uu noqdo mid iska furan waxay dhiirigelin xoogan sii kartaa shacabka islamarkaana waxaa dhalan karta kacdoonno xoogan oo ay soo abaabulaan mucaaradka waddankaas taasina waxay horseedi kartaa in burbur deg deg ah uu ku yimaado nidaamka ilaalada kacaanka iiraan waad mahadsantahay xaaris mar kale
الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى waa hagaag dhegeystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan xalqada siddeed iyo tobnaad ee warbixinada xiisaha badan ee asiira nabawiya duruusun wacibar oo halkan uu kasoo jeedinayo walaalkeen mucaad لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
مقام في الذرى صعب المنال بلوغ رقيه شبه المحال رافع دون رفعته الثريا ودون بهائه بدر الكمال له آل النبي الغر نالوا فآل المصطفى أكرم بآلي مريانين عمالقة عظام بدين محمد بالغ المعالي نجوما في سماء العز صاروا لهم نور تلألأ كاللآلي كرام
siirada rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh inaan diraasayno oo aan u kuurgallo si aan uga dhiganno manhaj aan u marayno soo celinta khilaafa raashida hadafka duruustan laga leeyahayna waxa weeyaan inaan iftiinsanno siirada rasuulkeennii salawaatullaahi wasalaamu calayh oo ahaa khaatam alambiyaa'i waarusul kuna tilmaansanno dariiqa aan u marayno soo celinta khilaafada maanta aan u halgamaynaan u soconno si guudna arrintaas waxay ahmiyad ugu leedahay al'umma alislaamiya gaar ahaan alxaraka aljihaadiya iyo adaliica almujaahida maadaama maanta aan marayno marxalad mutaqadim ah oo ashwaad badan iyo maraaxil badan laga soo gudboo la soo gooyey biidni illaahi tacaalaana aan joogno calaa abwaabi alkhilaafa araashida maanta baahi badan ayaan u qabnaa masiiradeennan aan ku dabdinno manhajkii rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayh
على الأعداء دائرة رحاهم بضرب البيض أو طعن العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي تقاة أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء الضلال ولم يرضوا بغير الله ربا فنالوا العز من رب الجلال
mid ka mid ah qabaa'ilkii uu rasuulka sala allahu calayhi wasalam kula kulmay magaalada maka intii lagu guda jiray mawaasimta xajka waa qabiilka dega magaalada xilligaas la odhan jiray yatrib balse markii dambe noqotay almadiinatulmunawara mar kasta uu nebigu maqlo inuu maka yimid qof maamuus iyo sharaf ku dhexlay carabta wuxuu ahaa mid la kulma iskuna daya inuu ku qanciyo qaadashada diinta islaamka uuna difaaciyo teed u noqdo towxiidka dadkii yimid magaalada maka wakhtiyadaas waxaa ka mid ah nin lagu magacaabo suweyd ibnu saamit kaasoo ka soo tegay magaalada madiina waxaana ninkan ay tolkiisa ugu yeeri jireen alkaamil sababo la xidhiira caqliga iyo xikmadda uu allah ku mannaystay rasuulka sala allaahu calayhi wasalam ayaa la kulmay ninkan waxaana uu u bandhigay islaamnimada aad ayuuna ula dhacay qur'aanka iyo khayrka ka baxayay afka nebiga salaallahu calayhi wasallam wuxuuna u qiray in hadalkiisu wanaagsan yahay wuxuu ku laabtay magaalada madiina halkaas oo markii dambe ay ku dileen reer khasraj rag ka mid a tolkiisa ayaana sheegi jiray in sababta loo dilay ay ahayd oo keliya inuu islaamay laakiin lama hayo caddaymo muujinaya in tolkiisa uu ugu yeeray diinta islaamka waxaa xiga in maka uu soo gaaray nin lagu magacaabo abulxaysar ibnu raafic oo ay la socdeen dhallinyaro ka soo jeeda reer bani cabdilashal oo ka mid ahaa iyaas ibnu mucaad iyagoo quraysh ka raadinaya inay gaashaan buursi la samaysato reerkooda rasuulka salaallahu calayhi wasallam oo maqlay arrinkan ayaa la kulmay raggan wuxuuna u sheegay inuu u hayo wax ka wanaagsan hadafka ay u yimaadeen markaas buu u sheegay inuu yahay nebi iyo rasuul uu allaah soo diray isagoo ku dul akhriya qur'aanka kariimka iyaas ibnu mucaad oo ahaa wiil dhallinyaro ah ayaa la dhacay warka nebiga salaallahu calayhi wasallam wuxuuna tibaaxay inuu waxa uu sheegayo suubanaha uu yahay arrin wanaagsan oo ka fiican ujeedka ay u yimaadeen markaas baa waxaa haruufay abulxaysar dib ayayna ugu laabteen magaalada madiina iyaas ibnu mucaad ayaa muddo kadib geeriyooday waxaana raggii goobjoogga ahaa geeridiisa ay tilmaameen inuu ku dhintay towxiidka isagoo weliba takbiirsanaya allaahna u tasbiixsanaya kamana shakin jirin inuu dhintay isagoo muslim ah jaabir ibnu cabdilaahi al ansaari wuxuu leeyahay rasuulka salaallahu calayhi wasallam wuxuu maka joogay toban sano wuxuu dadka u raaci jiray guryahooda ku yaalla suuqyada cukaad iyo majanna wuxuuna ku dhihi jiray iyaa i ammaan gelinaya si aan risaalada rabbigay dadka u gaarsiiyo isaguna u ballanqaadaa janno ninka ka yimaada yaman iyo qabiilka mudar waxaa la dhihi jiray iska ilaali wiilka qureysheed oo yuusan ku duubsan oo kaa fidnayn diintaada sidaas ayuu rasuulka salaallahu calayhi wasallam u dhex mari jiray ragga iyaguna farta ayay ku fiiqi jireen ilaa uu allaah innaga naga soo safriyey yahrib markaas baan magan gelinnay oo rumaynay midkeen wuxuu ugu tegi jiray maka halkaas ayuu ku soo islaami jiray qur'aankana loogu soo akhrin jiray markaas buu ehelkiisa ku soo laabanayay sidaas ayayna ku islaami jireen dadka waxay arrintu markii dambe gaartay in guri walba oo ka mid ah guryihii ansaar uu islaamku galo lagana helo dad islaamnimadooda muujinaya bilowgii wanaagga badnaa iyo kulankii mirodhalka ahaa wuxuu noqday shir ay yeesheen rasuulka salaallahu calayhi wasallam iyo wafdi ka soo jeeda reer khasraj kaasoo ka dhacay buurta minaa isbarasho kadib wuxuu rasuulka salaallahu calayhi wasallam uu wafdiga u bandhigay islaamnimada isagoo u sheegay inuu yahay nebi uu allaah soo diray markii uu dhagahooda gaaray warka nebiga ayayna isku yidhaahdeen wallaahi waa nebigii ee yahuud noogu goodin jirtay eeyaysan nooga hormarin sidaasi ayay ku qaateen dacwadii nebi moxamed salaallahu calayhi wasallam oo ay ku islaameen waxayna u sheegeen inay ka soo tageen tol dhexdiisa dagaalamaya isaguna ay dhici karto inuu sabab u noqdo heshiiskooda sidaas darteed ay ku laabanayaan madiina si ay dadkooda u gaarsiiyaan diinta islaamka wafdigaas reer khasraj ee islaamay waxay ahaayeen lix saxaabi oo kale ah abuu umaama ascad ibnu zuraarah coof ibnulxaarith raafic ibnu maalik qutba ibnu caamir cuqba ibnu caamir iyo jaabir ibnu cabdilaahi ibnu ri'aab haddaba maxay ahayd tallaabooyinkii ay qaadeen markii ay ku laabteen magaalada madiina maxayse kula soo noqdeen rasuulka hal sano kadib waxaan su-aashan hor dhignay asheekh abuusaciid azzaylaci magaalada madiin markay soo galeen dadkooday la kulmeen rasuulka ayay u sheegeen islaamkaay dadku ugu yeereen ilaa magaalada madiine dhexdeeda islaamkii uu ku faafay xaafad ma jirto xaafadihii reer ansaareed ka mid ah ilaa nebilaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam waa lagu xusay ee sanad markay ka soo wareegatay ilaahay subxaanahu watacaala khayr fara badan ayuu xaqiijiyey sanadkii kale ku xiigay lixdan qof iyo dad kaleeto oo markaas oo dhowr qof ah ayaa soo baxay toban qof oo reer khasraj ah iyo labo qof oo reer aws ah ayaa nebilaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam la kulmay baycadii baycatulcaqabati aluula ayay la galeen oo kadibna rasuulka caleyhi salaatu wasalaam markay baxayeen ayuu wuxuu ku daray muscab ibnu cumayr radia allahu tacaala canhu muscabna wuu baxay ee saxaabigii ascad ibnu zuraara ayuu ku degay dacwadii ay gudagaleen oo ficlan ilaahay subxaanahu watacaala guul fara badan iyo khayr fara badan ayuu ku xaqiijiyey maadaama usayd bnu xudayr iyo sacd ibnu mucaad ay soo islaameen ee sanad kama soo wareegeen markii uu soo laabanayay muscab ibnu cumayr isagoo bishaaro badan in reer magaala reer madiina ee khaasatan qoyskan reer bani cabdil ashhal oo sacd ibnu mucaad uu ka dhashay dhammaantood ay wada islaameen oo khayr fara badan iyo wanaag fara badana ilaahay subxaanahu watacaala sababtoodii ku xaqiijiyey ee islaamnimada uu islaamay sacad ibnu mucaad iyo usayd ibnu xudayr waxayna kusoo khulaaseeyaan islaamnimada usayd iyo sacad ascad ibnu zuraara oo uu kusoo degay muscab ibnu cumayr magaalada madiina wuu kala garanayaa waa nin khasraji ah meesha la aadayo iyo dadka la beegsanayo isaga markaas uu soo xulaya wixii dadka loo sheegi lahaana caalimka waa muscab weeye xaafadan reer bani cabdil ashal ay tageen iyagoo dacwadii ku wada ayaa waxaa loo sheegay sacad ibnu mucaad ayaa waxaa la yiri xaafaddii waxaa joogaa ninkii oo reer maka ahaa muscab iyo ninkii ascadaa jooga sacad markan wuxuu u diray usayd ibnu xudayr uu yiri labadaas nin orod u tag ee canaano xaafadana ka saar waxaa soo baxay usayd ibnu xudayr isigoo warankiisa wata ascad ibnu zuraara markuu arkay usayd uu soo socday ayuu wuxuu u sheegay muscabow ninkan soo socda waa nin miisaan leh haddii ilaahay xaqu waafajiyo khayr badan baa la rajaynaya ee markiina soo gaaro si daacadnimo ah dacwada ugu sheeg usayd ibnu xudayr markuu soo gaaray ascad ibnu zuraara iyo muscab ayuu wuxuu yidhi war maxaad ka soo doonteen xaafaddeenna idinkoo dadkeena maangaabka maskaxda ka hadlay dumarkeena iyo caruurteenna haddii naftiini dan aad ka leedihiin xaafaddeenna ka fogaada muscab baa wuxuu ku yidhi hadal degan oo samaaxad ku dheexan wax yar ma fadhiisan karta aan kula hadle hadalkay haddii aad uu ku anfacan waad qaadan haddii kale waa iska dhaafaysa wuu aqbalay usayd muscab markan wuxuu u sharxay si kooban oo xikmad ku dheexan islaamka wuxuu yahay qur-aankana wuu ku dul akhriyey isla saacadda ayuu soo islaamay usayd ibnu xudayr wuxuu yidhi waxaan idin soo dirayaa sacd ibnu mucaad oo iga weyn oo reerka odaygiisa ah kadibna sacd ayuu soo diray sacadna siday ku sameeyeen sacdun waa soo islaamay sacad kadib shir ayuu iclaamiyey reer bani cabdil ashal dhammaantoodii waa la keenay markaase wuxuu ku yidhi aniga dhexdiin maxaan ka ahay waxay dhaheen waxaa tahay caalimkeena sayidkeena waa ninkii nooga caqlo wanaagsanaa wanaagga noo horkacayay wuxuu yidhi fa ina kalaama rijaalikum wa nisaa'ikum calaya xaraamun xataa tu'minuu billaahi wa rasuulih raggiina iyo dumarkiinaba hadalkooda waa iga xaaraam ilaa allah iyo rasuulkiisa aad ka rumaysaan markaasa maalinta saasuu dhahay waxaa la yidhi maa amsaa fii daari bani cabdil ashhal rajulun walamra'atun ilaa musliman aw muslima galabtii ma gaarin qof ka mid a reerkaas ilaa waxuu galbaystay isagoo muslim uu yahay rag iyo dumarba ilaahay subxaanahu watacaala dacwadii sidaas ayugu faafiyey dadkaasna asalkoodii lixdii qof oo rasuulka la kulmay ayaana sabab u ahaa nacam
wixii ka dambeeyey beycadii koowaad ee alcaqaba wuxuu rasuulka salallaahu calayhi wasalam ihtimaam iyo dareen siiyey qadiyadda magaalada yadrib maadaama la helay buddhig asaas u noqon kara dowladda islaamiga ee la doonayo in dhidibada loo taago marka laga hadlayo asbaabaha ka qayb qaatay in dacwada islaamka ay si fudud ugu faafto magaalada madiina waxaa jira dhowr arrimood oo ay tahay in la xuso waa midda koowaade waa qalbi dabacsanaanta iyo damqashada uu allaah ku beeray qabiilkii deganaa madiina kuwaasoo asalkooda ka soo jeeda dalka yaman oo uu rasuulka ku tilmaamay in dadkoodu yihiin kuwo qalbi jalacsan arrinta kale ee ka qayb qaadatay in si fudud ay dacwada islaamka ugu faafto madiina waa iyadoo dagaaladii sokeeye ee ka dhici jiray magaaladaas ee u dhexeeya ows iyo khasraj oo walaalo ah ay ku go'een inta badan odayaashii waaweynaa iyo jilbaculistii isurtaagi lahaa dacwada sidaas darteed waxaa fatradan hoggaanka madiinahayay dhallinyaro u bisil qaadashada dacwada xaqa ah waana sidaasi mar weliba oo dhallinyarada ayaa ah kuwa xambaara risaalada xaqa ah waxaa sidoo kale asbaabaha ka mid ahaa derisnimadii ay la lahaayeen yahuudda ahlu kitaabka ah ee ku noolaa madiina tani waxay dhaxal siisay inay haba yaraatee wax uun ka ogaadaan inuu jiro nebi soo bixi doona ka hor inta aan la gebagabayn dunida sidaasi darteed waa midda aan soo wada aragnay in dhallinyaradii lixda ahaa ee isku dhaarsadeen inaysan yahuud kaga hormarin islaamnimada baycadii koowaad ee alcaqaba waxyaabaha midhodhalka ahaa ee horseeday waxaa ka mid ahaa inuu rasuulka salaallahu calayhi wasallam u diray madiina ergeygaar ah oo isaga matala kaasoo ahaa saxaabiga jaliilka ah ee muscab ibnu cumeyr halyeygan ayaana dadaal aan kala har lahayn wuxuu geliyey dacwada iyo inuu reer madiino gaarsiiyo islaamnimada wuxuuna u gogol xaaray in madiine ay noqoto daar islaam iyo caasimadda dowlad islaami ah oo beddesho habsami socodkii dunida iyo jihadii qaldaneed ay ku sii socotay haddaba halkan waxaannu ka fahmaynaa muhiimadda ay dhallinyaradu u leeyihiin dacwada islaamka iyo in dhallinyaradu ay mar waliba yihiin shidaalka dhaqaajiya tareenka islaamka waana muhiim in jiilka maanta jooga qaato waajibka ka saaran la dagaalanka gumaystaha iyo soo celinta dowladda islaamka ee maqan دور الشباب في نشر الإسلام والدفاع عنه ودور ومعروف لقرنيو دلنيرذا في أي أمة من الأمم يجا أياءه العمود الفقري الذي يشكل عنصر الحركة والحيوية ويو دلنيرذا وحي هايين الطاقة ومركز وحصو صار له إي عطاء ومتجدد أه ومضنا هرمر مسامين ومضها كميدا غالبا إلا على أكتاف شبابها الواعي dhallinyaradeedii garbaheeda ayaa ummadda markaas kobaca ku samayn karta bulshada in la tawjiihiyo bulshada salaamadeeda iyo amnigeeda in la ilaaliyo doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin waa door iska muuqda waxaweye acdaawul islaam markay arkeen arrinkaasna waa tii ay ku dadaaleen dhallinyarada awooddoodii in la leexiyo maa kaana asxaabu nabiyi muxammadin ilaa shabaaban shaamikhi alafkaari man yajcalu aliimaana raa'idahu yafus bikaraamati addunya wa cuqba daari acdaa'ul islaam markay ogaadeen ahamiyadda shabaabka ay leeyihiin iyo dowrkoodii fii binaa'i alumma waxay u diyaariyeen tharwadaas inay kala daadiyaan oo ay baabi'iyaan dhallinyarada afkaartooda inay sumeeyaan cuquushooda inay leexiyaan oo markaas ay ku beeraan ruuxu almuyuucati waalkhalaaca oo si markaas awooddii iyo taaqada ay ku jirtay markaas ay u baabi'iyaan mithaal waxaan usoo qaadan karnaa dhallinyarada muslimiinta oo ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan ku anfacay daaqadii iyo xayawiyadii ilaahay siiyey oo islaamku ugu faa'iideeyey muscab ibnu cumeyr radia allahu tacaala canhu muscab ibnu cumeyr ibnu haashim ibnu cabdimanaaf ibnu cabdidaar ibnu qusay ibnu kilaab alcabdari asayid ashahiid asaabiq albadri alqurashi alcabdari muscab bn cumeyr radia allahu tacaala canhu wuxuu ahaa nin dhallinyaro ah oo dhallinyaradii maka ka mid ah wuxuu ahaa nin shaab ah oo aad u qurux badan hooyadiisii aabbihiisna aad ay u jecel yihiin hooyadiis waxay ahayd malii'atan kathiirata almaal mid xoolo badan leh waxay u xiri jirtay taksuuhu axsana maa yakuunu min athiyaabi wa araqa dharka ugu quruxd badan oo ugu jilacsan wa kaana acdara ahli makkata wuxuu ahaa reer maka ama dhallinyarada reer maka qofku u udgoon wuxuu soo xiran jiray dharka ugu wanaagsan markii uu soo gaartay muscab radia allahu tacaala canhu nebiyena moxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladiisa in ilaahay rasuul ka dhigay islaamka dadka ugu yeeraya uu joogo fii daari arqam ibn abil arqam wuu soo baxay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayuu u yimid waana islaamay waana rumeeyey islaamkiisa wuu ka qariyey hooyadiisa iyo dadkiisa isagoo markaas ka baqaya rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayuu u soo dhuuman jiray wixii dacwada diinta ay hoos ka qaadan jiray markii dambeet waxaa arkay cuhmaan ibnu talxa oo reerkiisa banu cabdidaar ka mid ah isagoo tukanaya ayuu arkay cuhmaan ibnu talxana wuxuu u sheegay hooyadiisa iyo tolkiisa waa la qabtay muscab radia allahu tacaala canhu waa la xabisay isagoo maxbuus ayaa muddo ahaaday markii dambeeto wuxuu ilaahay nasiib u siiyey inuu ka mid noqdo dadkii muslimiinta ahaa u hijrooday ilaa ardi alxabasha alhijra aluulaa markii halkaas u aaday muslimiintii oo soo laabtay ayuu la soo laabtay isagoo xaalkiisa isbedelay oo xoogaha adkaaday noloshii iyo barwaaqadii ku jiray alimaam ibnu sacad raximahu allahu tacaala wuxuu werinaya kitaabkiisa adabaqaat alkubra curwat binu zubayr baa wuxuu leeyahay maalin anigoo la fadhiya cumar bn cabdilcasiis raximahullahu tacaala isagoo masaajidka dhisaya ayaa wuxuu ka sheekeeyey cumar ibn cabdilcasiis wuxuu yidhi maalin baa waxaa soo qaabilay muscab ibn cumayr daata yowmin nabigeena maxamedna caleyhi salaatu wasalaam wuxuu la fadhiyey asxaabtiisa muscab markan wuxuu soo qaabilay isagoo maro yar markaas ay u xiran tahay oo la kabkabay oo markaas isbedelay oo ninkii dhallinyarada ahaa oo dharku quruxda badan oo xiran jiray ayaa markuu soo islaamay dhar aad u liita oo kabkaban ayuu xiran yahay isagana dhoqortiis waa isbedeshay wuxuu yidhi nebilaahi moxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiis markay arkeen nakasu ru'uusahum madaxyadooda ayay foorariyeen raxmatan lahu wiilkan dhallinyarada ah sida u barwaaqaysanaa iyo sida ilaahay dartiisa loogu ciqaabay isbeddelka ka muuqda markay arkeen way fiirin waayeen madax ayay foorariyeen leysa cindahum maa yuqayiruuna canhum mana haystaan waxay ka bedelaan nebiga ayuu salaamay nebigeena caleyhi salaatu wasalaam salaantii wuu ka qaaday markaasuu ammaanay wuxuu yidhi alxamdu lilaah liyaqliba addunyaa biahliha laqad ra'aytu haada wma bimakkata fatan min qurayshin ancama cinda abawayhi naciima minhu huma akhrajahu min dalika raghba fi laakhirati fi xub illaahi warasuulih wuxuu yidhi waxaan arkay wiilkan dhallinyarada ah iyadoo magaalada maka aysan jirin nin dhallinyaro ah oo ka barwaaqo badan oo markaas hooyadiis iyo aabbihiisana aad ay u dhaqaalayn jireen kadibna maxaalkii sidaas ayuu noqday wuxuu ahaa muscab awalu safiirin arsalahu alrasuulu calayhi salaatu wasalaam ila almadiina safiirkii ugu horreeyey oo magaalada madiina loo soo diray nebilaahi maxamed markuu soo hijrooday khasawaadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu galay muscab uu ka qayb qaatay sanadkii saddexaad dagaalkii uxud markii lasoo aadayey wuxuu ka mid ahaa dadkii marmuuqiinta ahaa kaalintoodii ka qaatay muscab ibnu cumayr radia allahu tacaala canhu ilaahayna subxaanahu watacaala halkaas ayuu shahaado ku siiyey muscab saxaabadii muscab radia allahu tacaala canhu kaalintiis garanayay markay soo xasuustaan muscab radia allahu tacaala canhu saameyn weyn ayuu ku yeelan jiray albara ibni caazib oo saxaabadii reer madiine ka mid ayaa wuxuu yidhi awalu man qadima calayna min almuhaajiriin muscab ibnu cumayr oo qofka ugu horeeya oo muhaajiriinta noo yimid wuxuu ahaa muscab ibnu cumayr alimaamu albukhaari imaam muslim waxay soo saareen saxaabiga la yidhaahdo khabaab ibnu alarati radia allahu canhu ayaa wuxuu yidhi haajarnaa maca rasuuliillaah sala allahu calayhi wasalam naltamisu wajha allahi tacaala ilaahay dartiis ayaan u soo hijiroonay nebilaahi moxamed anagoo la socona oo ajar raadinayna fa waqaca ajrunaa cala allah wuxuu yidhi fa minna man maata walam ya'kul min ajrihi shay-a khabaab wuxuu leeyahay muhaajiriintii ilaahay dartiisa u soo hijrooday waxaa ka mid ah qof dhintay oo ajarkiisa waxba aan ka cunin minhum muscab ibnu cumayr radia allaahu canhu
بضرب البيض أوطان العوالي هم الفرسان في سوح المنايا هم الرهبان في جوف الليالي توقات أعلنوا الإسلام دينا وداسوا فوق أهواء dadaalkii uu muscab ibnu cumeer ku bixiyey reer madiine ayaa noqday mid midho dhalay wuxuuna keenay isbeddel weyn oo markii dambe horseeday in islaamku guriguri ugu faafo magaalada aqbal xoogganna ay hesho dacwada xalqada xigta ee taxanahan ayaan ku eegi doonnaa natiijooyinka wax ku oolka ah iyo guulaha waaweyn ee lagu xaqiijiyey dadaaladaas
taasi waxay ahayd xalqadii sideed tobanaad ee taxanaha asiira nabawiya duruusan waa cibar oo uu soo jeedinaya walaalkeen mucaad barnaamijka caalamulyom aad ku dhegeysateen maanta qodobo kala duwan waanaga intaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ramadaan mubaarak بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى